shirka sanadlaha ee dib uegeysta iyo qorsheynta caafimaadka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkaya waxaa kasoo qayb galay bahda caafimaadka gobolka banaadir hay-adaha caalamiga ah iyo marti sharaf kale agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir docr cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa faahfaahiyey ahmiyadda shirka shirkan muhiimada gaar ah ayuu leeyahay markii laysku imaado oo lays wareysto shaqo kadib waxaa soo baxeyso waxyaalihii aan ku ficneyn iyo waxyaalihii maaragtay aan ka gaabinay waxaa lagu faaqidi doonaa maanta madashaan wixii aan ka gaabinay waxaana ku dhiirigelin doonaa diimka nagala shaqeeyo adeega caafimaadka wixii aan maaragtay guulaha aan gaarnay markastoo shaqo markii la qabanayo caqabado waa iska jiraan gaabis wuu iska imaanaa haddana maaragtay waxyaalo badan oo la taaban kara jira sanadkan sanadkan one twenty four wuxuu ahaa xoogo sanad crisiskiisa iska badan yahay adeegyada caafimaadka meelaha qaar gaab ay ka galeen laakiin insha allahu tacaala one twenty five waxaan rajeyneynaa in meelihii gaabka galdan ay ka bixi doonaan serviceka caafimaadkana dadka aan dhaweyn doon runtii haddaan nahay agaasinka caafimaadka gobolka banaadir annagoo ku shaqeynayna siyaasadda guddoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaali ee maaragtay caafimaadka asaasiga iyo daadejintiis waxaa la gaaray guulo badan oo waaweyna la gaaray waxaa ogtihiin sanadkan gobolka iyo maamulkiisa inuu ku guuleystay xaruntii weyneed head quarterka ee loogu shaqeyn lahaa dadkan ku dhaqan saddexda milyan ee gobolka banaadir waxaa gabagaba noo marayo noo dhammaaday oo caawa harjarkiisa aan qabnaa maaragtay keedkii talaalka oo lacagtaas ay ka timaaday gebi ahaanba maaragtay khasnada dowladda oo maaragtay gobolka banaadir canshuurtii dadka laga qaaday tahay waxaan xarig jaraynaa isla december gudaheeda waxaan dhagax dhigaynaa isla december gudaheeda keedkii daawada oo iyadana maaragtay complete lacagta ay bixi doonaan gobolka banaadir saas si lamid ah waxaan ka rabnaa dadaalada aan wadno saaxiibada nagala shaqeeya caafimaadka ayagana maaragtay dadaalkaas iyo dardargelintaas ay nagala shaqeeyaan adeegka caafimaadka runtii anagoo isku duwana wax qaban karnaa laakiin anagoo kala tafaraaruqsan oo oo maaragtay qofba meel u socdo wax la qaban karo gooniyaha ma jiraan si gaara waxaan idinkaga mahadcelinaha shaqadii wanaagsaneyd ee sanadkii muddada sanadkii ahaa ee aada qabateen ee aada ka qabateen magaaladan farxad gaar ay noo tahay annagana maaragtay haddaan nahay maamul gobolka banaadir maaragtay shaqo kasta oo magaaladan aad ka qabanaysin inaan idiin fududeyno oo idinla shaqeyno oo any facilitation aa u baahantiin idin siinaan diyaar u nahay